muhaajiriinta soomaalida oo tiradoodu lagu sheegay lix iyo soddon qof ayaa lasoo xiray xili ay isku diyaarinayeen inay tareen ay kasoo qaataan gobolka aswaan ee dalkani si ay usoo gaaraan magaalada caasimada ee qaahira tahriibayaasha soomaalida oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa doonayay inay ku biiraan qulqulka muhaajiriinta ee ka baxa xeebaha dalkani masar xasan aadan gaasa oo qaraabo la ah qaar ka mid ah dadka lagu xiray gobolka aswaan ee waddankani ayaan wax ka weydiiyey soomaalida laga soo qabqabtay xuduudda masar ay la wadaagto dalka suudaan walaal saxanuuni waa mahadsan tahay waxaa maqaal nagu ah in dad ka badan soddon iyo lix qof oo soomaali ah lagu xiray tareenka markay soo raacayeen oo ka soo raacayeen magaalada aswaan oo ah xadka u dhexeeya suudaan iyo dalka masar waxaana qabtay ciidamada amniga ee dalka masar waxaana ku jira dad qaraabaday ah oo rabay inay ka faa'iidaystaan dalka masar maadaama laga baxo oo laga aado talyaaniga maalmo ka hor ayay ahayd markii dalkani xabsiyada loo taxaabay in ka badan boqol qof oo soomaali ah oo isku dayayay inay ka baxaan xeebaha magaalada eliskandariya si ay u gaaraan dalka talyaaniga tirada ugu badan tahriibayaasha soomaalida ee ka baxa masar ayaa kasoo galay dhinaca suudaan kuwaasoo markoodii hore ka yimid dalal kala duwan sida soomaaliya ethoobiya sacuudi arabiya yeman iyo imaaraadka carabta inta la ogyahay in ka badan laba boqol oo qof oo muhaajiriin soomaali ah ayaa weli ku xiran xabsiyada waddankani kuwaasoo u badan dhallinyaro da-doodu ay ka yar tahay labaatan sano ciidamada amniga masaarida ayaa heegan buuxda la geliyey si ay u xakameeyaan muhaajiriinta ka tahriibaya xeebaha waddankani dowladda masar ayaa horey u sii daysay boqolaal soomaali ah kadib markii la aqoonsaday inay yihiin qaxooti si sharci ah ku degan dalkani laakiin tobaneeyo kale oo soomaali ayaa loo tarxiilay dalka soomaaliya ka gadaal markii maxkamad xukun ay ku riday xuseen saxnuuni v o a qaahira